in la yidhaahdo doorashada soomaaliya looma dhama inkulusiif ma aha beelo soomaaliyeed baa ka maqan waa hartay maanta dhammaan beelihii soomaaliyeed kuwii ka dhinaa waxay ku soo biireen inay ka qayb galaan doorashada waxayna ka dhacday xarunta gaadiidka booliska ee magaalada muqdisho waxaa intaas dheer in doorashadii soo gebagaboobayso waxay doorashadu ka soo dhammaatay gobollada jubbaland dowlad goboleedka jubbaland doorashadiisii afartan iyo saddexdii kursi waa dhammaatay sidoo kale koonfur galbeed lixdan iyo sagaalkii kursi oo tiilay doorashadiisii shalay baa la soo xeray iyadan waxaa laga rabay soddon iyo siddeed kursi hirshabeelle soddon iyo shan bay qabteen kii soddon iyo lixaad maantay qabanayeen laba keliya u harta sidoo kale galmudug waxaa laga rabay soddon iyo lix kursi soddon bay qabteen saddexda maanta inay qabanayeen baana loo sheegay saddex keliya ayaa u haraysa